warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo si rasmi ah u shaacisay in kaabayaasha kala duwan ay muhiim yihiin oo si aad ah loo ilaalinayo iyadoo guddoomiyaha dowladda dhexe ku matela transoia uu amar ku bixiyay in la toogto qofkii goobahan ciladaynaya dhanka wajeer waxaan idiin haynaa aabbo konton sano jir ah oo digaag ka ganacsada oo sheegaya in faquuqa bulshada kala kulmo ay dhiirigelin u tahay cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo dembi lagu waayey dalladda ay ku midaysan yihiin waddamada dhaca galbeedka qaaradda afrika ekowas oo lagu wado in ay yeelato kulan deg deg a oo ay kaga hadlayso xaaladaha amniga intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo khamiis ah taariikhduna ay tahay saddexda bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun labaiyo labaatanka star f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan anigu ah mawliid maxamed shuuri ayaa warka idiin soo saaray sidoo kale idinla socodsiinaya yuusuf bakad ayaan oo farsamaynaya waan idinkaga mahad celin inaad hesheen waqti aad nagu dhegaysataan kusoo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iskuduwidda howlaha qaranka doctor fred matianga ayaa wargeyska rasmiga dowladda ku soo daabacay in xarumaha isgaarsiinta iyo korontada ay yihiin kuwo kenyaanka u fidiya adeegyo muhiim ah wuxuuse ka xariiqay in si weyn loo ilaalin doono goobahan si looga hortago cillad la gaarsiiyo sidoo kale qoraalka wasiirka waxaa ku cad in la xoojin doono adeegsiga goobahan meelaha lagu tilmaamay kaabayaasha muhiimka ee dowladda waxaa ka mid ah goobaha lagu keydiyo shidaalka ama lagu kala gudbiyo nidaamyada garoommada diyaaradaha tareennada isgaarsiinta warshadaha biyaha iyo cuntooyinka caafimaadka iyo kuwo kale oo badan dhanka kale guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka transoya sam ojwang ayaa ciidamada ammaanka amray in ay toogtaan qofkii la arko isagoo ciladaynaya xarumahan muhiimka uu sheegay inuu la mid yahay argagixisada pia hao tutawachukua kama terrorist kwa sababu kama unaz, unazima stima na stima hii ni supply kwa hospitali, wale watoto wako kwa incubators, itakuwaje? Tukikukuta pale juu, wewe uko kwa stima hapo, basi wewe utakula risasi kama tu vile vile vile vile terrorist una deal nao. Ule mtu ambaye atapatikana ana vandalize stima, we shall be as ruthless as we deal with terrorists without any mercy. Officers wetu hawa watawajibika as a performance indicator and moving forward mahali ita installation ya serikali itakuwa vandalized that officer ambaye ako hapo atakuwa disciplined accordingly
waa tahay digniinta guddoomiyaha dowladda dhexe ku matalo ismaamulka transoia haddii aan intaasi uga gudubno guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee deegaanka faafe ee raalli had intaan qodobkaasi ka bixin maalmo ka hor ay ahayd markii uu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta muddo aan la cayimin uu mamnuucay ka ganacsiga biraha laga soo saaro agabka kala duwan kadib markii ay soo baxday in tani ay mararka qaar saameyn ku yeelato kaabayaasha muhiimka ah isgaarsiinta gaadiidka iyo korontada guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee deegaanka faafa ismaamulka gaarisa cismaan carte cabdi ayaa shacabkii siyaasiyiinta ku booriyey inay nabadgelyada ku dadaalaan xilliga ololaha doorashada guud waxa uu ku teliyey in laga wada shaqeeyo ka hortagga falalka wax u dhimi karo xasiloonnida guud ee bulshada sidoo kale waxa uu ka digay in ololaha siyaasadeed loo adeegsado waxyaabaha ayna diinta ogolayn ee ay heesuhu ka mid yihiin shacabka ku nool ismaamulada gobolka waqooyi bari oo ay gaadiidleyda ka mid yihiin ayuu kula dardaarmay inay fiiro gaara u yeeshaan xasiloonnida oo dadka ay dhaqdhaqaaqyadooda ka shakiyaan ku wargeliyaan laamaha ammaanka guddoomiyaha ayaa dhanka kale xoolo dhaqatada ku booriyey in ay nabad ku wada noolaadaan oo ay qaybsadaan khayraadka meelaha ay roobabka ka da'een waraysi gaar ah oo uu siiyey warbaahintiistaa ayuu guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee faafi uga hadlayay arrimahan lulucda hadalkayga waxaa waaye dooga nabadgelyada meesha ku helna ilaahay baa maanta roob baa meesha noogu dhacay roobkii xagga wajeer iyo abaas weyne iyo madoogaas iyo kamuusan dhicin ilaahay qadaradii ilaa aminkan wax yar wax yar baa ka dee dadki asagaa meesha weli jooga dhibna ma jiro waxaan hadda jawaabin u bixinahayaa dadkii reer faafi oo dhan meel ay joogaanbo leo kwago kesha kwaangu dhaaso ahli maanta ayaa noomaa bixin anaa u tegeyna waxaan leeyahay samar ha loo yeesho dadkii weli walaalaha naga waaye waan wada joognaa wax dhib male hadda ilaankan xoogaa weelal baa laga caabaa xagga dhinaca faafi iyo daashooy iyo weli lama fuulin matoorka lama fuulin hataa yumis matoorka weli lama fuulin inkastoo matoorihii saddex biaana midka umaanta fiican xagga weelashaa roob lagu haystaa dadkii abgusoolmer hadda wuu joogaa waxaan u gobaaminayaa dadkii caalinduqurna hadda waa la fuulay dadkii nabadgelyadii aan ku joognay gacmo furan iyo qalbi furan ha la siiyo waxba yaan loo geysan ayagana ha dadaalaan ayagana marti maaha annagoo dhan baa adduunka marti ku eh waxaan gobaaminahayaa dadkii reefaafi oo dhan dadkii gacan ha la siiyo qabow qalbi furan qudub furan dadkii naftiisa yuusan isku xisaabin wax meeja laga hega laga mexo ayaga naftooda ha is ilaaliyaan si fiican nabadgelyada ha ku cabaan marka mideeda kale wakti doorashaan galne waktigaan doorashada la galay doorashada dadka maaragtay nii imaado kan wax ka qaad kan wax ka qaad kan wax ka qaad yay noqonin ilaahay baa waa buuxiyaa kaanina lagu dhirgaa doorashadii aan la dhihin wax baa nalaga qaadin mideeda kale dadka kaambeenka u socdo alxamdulilah ayaan waxaan leeyahay nabadgelyada ha ku dadaalaan waxaan gaarida inta laiska buuxiyo buunka la dhabi qur-aanka rabbigay kuuraha lagu doono cajal qur-aan hala gashado gaarisa county macal wajiya macal kenya muzima forty seven county oo dhanbo waxaan u farhayaa goobaamin nabadgelyada waxyaalaha hadda ka dhadhaceen xagga mandheera waa qadarad ilaahay qadaradaasna waxaan leeyahay dadka ma baadiyaha joogo dadka uu martigelinayo ha ogaada nin kasta uu martigelini ha ogaada ninka waxun ku aad ku aragto ood ka shakiso dowladda usoo sheeg teeda kale baabuura xagga xuduudda ka soo gelayaan dowladda indha dheer ha u yeelato indha dheer dowladda ha u yeelato aad xagga nabadgelyada dowladda nafteeda aad dowladda maxaa aragtay ninkaan af soomaali ku hadlaynin annaan af soomaali ku hadlayn waxaa ma kasi karo maxaa dad hadda gaaris joogo ama county commission aada ama rc aada ama dowladda aado in af soomaali ku hadlaynin wax kuma hadlayn karno maxaa yeelay weli haddaad kor istaagto iyo xaas weligu ku jira waad arki adna kuma arag annaga soomaali haddaan annaga baa noqonay xaas biyo ku jiro anigu waxaan dhihi lahaa soomaalida meel ay joogtaba ha dadaasho wixii marti oo socdo oo la arko waxun laga shakiyo dowladda ha loo sheego cigaad baabuur wadato ood meela wax ka soo qaadi ninka aad qaadaysa iska fiiri ma nin sharci haystaa boorsadu wata iska fiiri marka waxaan u gobaaminahayaa gaarista county oo dhanbo ama north eastern oo dhanbo nabadgaar uguta mideeda kale waxaan gaar gaarkeeda ka dhaceyso waxa wax dhici kara maaha waxa wax dhici kara maanta hebel baa ladii beri hebel baa ladii waxaas dadkan ha iscafiyaan taasha kumaanjada ha tagaan culummada masaajidaha ka qanuudo diinta rabbiga iyo afka ha la saara meel kasta oo afka diinta ha la saaro waxaan leeyahay aniga cusmaan cabdi cabdi bcmn faafi waxaan leeyahay nabadgelyada ha lagu dadaalo nabadgelya ha lagu dadaalo dadkan aan yaan lagu haleynin madaxda ee ee kenyaan ka imaadeen dhawnkenteri ka imaadeen laakiin ayaga waa standby warsan ha loo sheega ayagana nabadgelyada ha lagu dadaalo taifamn allah barakay
waa tahay codka guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee faafadan intaasi waa gudubna weli waxaad degeysanaysaan warka duhurnimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qeybta wararka kenya ayaana ku guda jirnaa dhowaan ayay ahayd markii waaxda gaadiidka ismaamulka mombaasa ay shaacisay amaro la xidhiira kala hagidda baabuurta haddaba waa sidee dhaqdhaqaaqa dhanka isku socodka maxamed cabdi bootaan ayaa warbixintan ku eegaya
maantay oo ah maalintii labaad oo uu si rasmiya u dhaqangalay amarka ka soo baxay dowladda ismaamul goboleedka mombaasa ee la xidhiira wadooyinka iyo qaabka loo marayo ayaa waxaa arrintani weli cabasho ka muujinaya qaar ka mida bulshada iyagoona sheegay in wadooyinka magaaladani mombaasa oo laga dhigay qeybo ka mida kuwa ugu muhiimsan kuwa hal dhinac u socda halkii ay horey ahaan jireen kuwa iska soo horjeeda in ay saameyn ay ku yeesheen isku socodka wadooyinka waa kuwan qaar ka mida dadkaasi oona kula kulanay magaaladani mombaasa iyagoona si gaar ula hadlayey warbaahinta haystaa magacaygu waa axmed geedi xaaji saameyn weyn ayay nagu yeeshteen haddii ahaa lahayd dhinaca isku socodka markaad u baahatid bondheeni markaad joogtid bondheeni oo aa u baahatid nisheeg gost journal waa inaad saddex kilomitr kor ag soo wareegtaa runtii saameyntaasna runtii aad bay yani noo saamaysay wallahi runtii waxaa la rabay inay dowladda ee la tashato ee bulshada inay arrintaa ay ku dhaqaaqdo ma aheen kow waxaa laga rabaa inay bulshada ay la fadhiisato ee la tashato marka runtii waa waxaan waxaan dhihi karaa runtii dowladda runtaan way ku fududaatay arrintan Maoni yangu hii ni ngumu, wanatupa taabu sisi, wanatupandishia gharama kubwa. Maskini watoto wapata taabu kwenda skuli, watu wazima wanapata taabu, watu maskini, biashara yote itaharibika leo. Mimi nilikuwa naenda Fayazi, sasa nitakwenda vipi mpaka Fayazi mimi? Au nataka kwenda General Hospital, nitakwenda vipi mimi? Mpaka nizunguke na mgonjwa huko, mgonjwa huko ndani ya gari, nizunguke mimi na mgonjwa Nauliza ndugu zangu waliofanya mambo ya hali ya barabara wametuelekeza vipi sisi, na hali shida imekuwa ni nyingi zaidi ya hiyo, kila kukicha kwa dudumia, kila kukicha kwa dudumia. Je, mubana watu wa kaunti ya hii Mombasa mumetuelekeza vipi sisi maraia, hali tutakula nini? Tunataka kupanda tukutuku kwenda nyumbani, huwezi. Ulikuwa tukilipa shilingi hamsini, sasa tuambiwa mia. Hali hiyo itakuwa kwa vipi?
sida arkaysaan calaamadan waa calaamad waddadu way xihan tahay isla markaana waddooyinku waxay noqdeen kuwa afarta dhinacba hal weji u socda ma jiri doonto waddada markaasi dhinaca bidixda laga soo gelayo oo waxa ay tahay waddadu mid dhammaanteed hal dhinac u socoto
dhinaciisa wasiirka gaadiidka waddooyinka mudane towfiiq balaala ayaa isagoo warbaahinta la hadlayey waxa uu sheegay in go-aankan uu yahay mid haatan guulaystay islamarkaana ay magaaladani mombaaso waddooyinka halbowlaha ee ku dhex yaala ay ku socon doonaan siday haatan xaaladda ay ku socoto Masiku zikiendelea, madereva wataanza kuelewa barabara na zile mabadiliko ambayo tumeweka barabarani, na mimi na niko na imani kwamba kwa siku za usoni kila kitu itakuwa itaanza kuwa uh, uh, itakuwa ita, ita improve.
tan iyo markii la meelmariyay dastuurka cusub ee labada kun iyo tobanka ayaa waxa uu sheegay towfiiq balaala wasiirka gaadiidka waddooyinka ee dhismaha in dastuurkani awood u siinayo ismaamul goboleedada maamulada waddooyinka Eh, wakati Kenya ilibadilisha katiba eh, kwa- kubadilisha nchi huwa nchi ya ugatuzi eh, na devolution eh, bado kuna function zingine zimecha, watu wamechanganyikiwa, watu hawajui function gani ni za county gani ni za national government. So katika hizi barabara tuko tuko eh, department nne ambaye tunahusika na hizi barabara. Kuna department ya kura, kuna department ya kera, kuna department ya kenha na kuna county government ya Mombasa, lakini katiba inasema kwamba traffic management ni responsibility ya county government. Ningependelea serikali kuu iwachie mambo ya tra- maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa bartamaha waddada jomo kenyatta avenue magaalada mombasa bootaan oo warkaasi noo soo diray oo umahadsan yahay maxkamadda dalka ee soo saartay amar ay ku nafisayaan maxaabiista ka xanuunsan dhanka dhimirka kadib markii ay ku dhawaaqday inay sharci darro tahay in shakhsiyaadkan la xidho garsooraha maxkamadda sare antony murima ayaa xusay in la buriyey saddex qaybood oo ka mid ah xeerarka habka ciqaabta shuruucdan ee ogolaanay in maxaabiista maskaxda ka xanuunsan xabsiga lagu hayo marka dacwad lagu soo ogo kadib oo aan weli dembiga lagu xukumin garsooraha wuxuu sheegay in qaybahaasi ama sharci kasta oo kale oo dhigaya in la xidho dadka qabo xaaladaha dhimirka ay khatar ku yihiin mabaadi'da kala qaybinta awoodaha iyo madax bannaanida waaxda garsoorka waxaa kale oo sharci darro lagu tilmaamay xarigga maxaabiista lagu helo dembi laakiin eh, ya- dhimirka ka xanuunsan oo ay maxkamadaha dacwad ku soo oogayaan islamarkaana xabsiga joogaya ma ku sugnaanaya iyadoo madaxweynaha sida qoraalka loo dhigay uu raalli ka yahay qabashada dembiilaha uu madaxweynuhu raalli ka yahay waxay ka dhigan tahay in xabsiga lagu hayo muddo aan la caymin waxay noqon kartaa mid aad u yar ama waxay noqon kartaa xabsi daa'in marka ay maxkamaddu ku xukunto dembiilaha muddadaasi oo kale mustaqbalka maxbuuska waxaa ku harayaa gacanta xafiiska madaxweynaha iminkana dhankaasi iyo wajeer ismaamulka wajeer waxaa jiro nin ka ganacsada digaaga oo sheegaya inuu bulshada kala kulmo dhibaatooyin ay magacdhow ka mid tahay inkastoo tani ay isaga dhiirigeliso wakiil wareedka warbaahinta ista ee wajeer cabdiraxmaan macaawiye oo la kulmay ayaa warbixintan noo diyaariyey cabdirasaaq macalim waa aabbo konton sana jir ah oo ka ganacsado sidoo kalena dhaqaaleeyo digaag waxaan ku booqanay mid ka mid ah xarumaha uu ku xanaaneeyo digaagta taasoo oo ay ku xaraysan yihiin ku dhowaad toddoba boqol oo digaag ah aabbahani ayaa warbaahinta istaa oga warbixiyey waxaa ku dhaliyey inuu ka shaqeeyo digaagta amaba uu muddo dhaqaaleeyo waxa uu inoo sheegay inuu marar badan ku guuldaraystay dhaqashada digaagta iyo ka ganacsigeeda isagoona iskudayo badan uu sameeyey waxa uu inooga warbixiyey inay u suura gashay in hadda uu dhaqaaleeyo digaag ka badan kun xabo sidoo kalena waxa uu sheegay in ganacsiga hadda uu yahay mid wanaagsan shaqadayda waxaa weeye boltry farm iyo farmin caadi oo beeraha caadi labadaba waan ka shaqeeyaa digaagtanayto horta waxaan u dhaqaaleeyay anigu markii u horreysay waxaan muddo dhowr iyo toban sano labaatan sano ku dhawaad ku noolaa kenya hoose dhawan kenya gaar ahaan iyo gobolka yansa haddii aan wadankii ku soo laabtay waxaan arkay baahida loo qaba wadanka in ay ka mid tahay digaagta iyo dhulka wax ka soo baxa labada qayboodba ummadda oo u baahan hilibka digaagta ukunteeda maamo kasta oo subaxdii waaga u baryo meel kasta oo ay joogto north eastern kutoka mandera ilaa iyo gaarisa ilaa iyo wajeer waa in ay ku dastaa laba xaba ukun eh ukuntiideedna waxay ka imaataa meesha u sokayso ka imaata waa diika wixii kasii xagga kale xagga ka imaadaan waana ukun ka imaatay ayaa qabtan la keenay maadaama baahidii ay sida ay tahay badarka sida camal khudaartii raashinka wax kasta meesha u sokaysaa gaarisa ah marka waxaa igu dhaliyey maadaama wixii loo baahan yahay baahidii ay taalo in aan bal wax ka bilaabo aanna aan ka faa'iidaysto ummaddina bal aan naga faa'iideeyo ayaa qorshaha igu dhaliyey ayay ka mid tahay bahashan waxaan bilaabay rasmi ahaan at 2013 bishii lixaad baan bilaabay markii u horreysay mashruuci aan ku bilaabo hore wuu iga yar hallaabay kadib caadi waxaan iska dhaqaalaysanaaye middan kenyeji waa caadigo iska sii daayo oo renji oo duur iska daaqdo ayaan marka macnaha ayaan isticmaalayay waxaan ka keenay laba qaybood baan laba qaybood baan u isticmaalayay markii midii aan arkay xaaladda haddan inay yar tahay oo suuqeedu wuxuun yahay ayaan waxaan raadiyey niman qaxootigan ku dhaqaalaysaan oo digaag soomaaliya ka keeneen qoorteedii ayaan keenay way anfici waysay waan baxay intaan ka baxay nairobi baan tegay meel kabetel igu sheegay digaag tii baan ka soo qaaday digaagta qoorteedii waan keenay waan ku sii daayey alxamdulilah ilaah baa mahad iyo shukri iska leh waxaan gaaray heer dowladda caadiga ahayd oo la gadaayo shan boqol lix boqol la gadaaya inaan kun shilin kun iyo shan boqol aan daqiiqiga aan gato ayaan gaaray alxamdulilah marka hadba heer bay soo maraysay hadda maanta alxamdulilah waxaan mari hayaa maanta in aan isku habeeyo midii ukunta caadiga ahayd oo wadanka igu dhow aan sablay gareeyo ukunta aan ku filnaysiiyo diiqeeda hilibkeeda aan ku filnaysiiyo qaabkeeda o dhan aan macnaha aan rabay aan ku fikira insha allahu tacala hadduu allaha wadala uu yidhaahdo mar aan wax ka weydiiyey cabdirasaaq sheeg qaabka uu uga ganacsado digaagta ayaa waxa uu iigu jawaabay baashan hadda ganacsiga aan wadno waxaa waaye waxaan gadnaa labada nooc baan u gadaa dhaqaalna waa liga gataa dad qaalisana waa iga gataan dad qalana waa iga gataan aan hilib ma gado intaa qalqala ma gado waxaan ka shaqeeya waxaa waaye waxaan sii gadaa iyadoo macnaha diiqa oo macnaha la qalanaya iyo iyadoo dhadigoo laba dhadigoo la dhaqaalaysanaya labadaba waan sii gadaa suuqiga hadda waxaa weeye meesha ani aan deganahay ee baashanito rasmigeeda eh waxaa weeye meesha la yidhaahdaa fiini suuqiga u weyn waa marketkeyga waa qaxootiga dhagaxley qolada hay-adaha u shaqeeyaan iyo dadka qaxootiga ayaa iga qaataan walow tulooyinka iyo iskuulladan hadda sida abakhuri secondary iskuullada habasooyin waa laga soo qaataa waan ka qaataa laakiin marketka u weyn oo xooga aan saaraya waxaa waaye qaxootiga ilaa xarooyinka dhadhaab waaye hadda digaagta ii joogto waxaa waaye lix boqol iyo toddobaatan iyo xaradan joogta xaggana waxaa jirta digaag saddex boqol ilaa sagaal boqol iyo wax bay hadda joogtaa waxaa jira caqabado badan oo ku gadaaman shaqadan oo uu ku howlan yahay aaba cabdirasaaq halka mararka qaar bulshada uu kala kulmo falcelino kala duwan taasoo uu sheegay in mararka qaar niyajab ay ku reebto caqabada noogu weyn bahashan oy nagu aan ku haysano waxaa waaye laba qodob raashiin iyo daawo sababto ay tahay hadda waad arkaysaa wata waa dhimatay meesha meesha meesha way dhimatay wata kula dhimatay kula dhimatay xogaa waxaan filayaa daawada sababto cuntadii baan bedelnay cuntadii baan tawar weynay cuntada loorkeedii waxaan ka keenaa dika in Nairobi kafta laga keenaa malaha meesha meel lagu gada malaha marka sida awadeed tawartii iyo qarashkii waan u weynay waxaan sameeyay hadda markii aan arrin awoodii aan keeni waayey waxaan isku dardaray raashinka wadanka laga isticmaalo galeyda shamuureyda digirta wixii baan isku darnaa ka maqnaata marka fitamiinka iyo kalsabka ka maqnaatay marka sida la rabo way noqon weysay marka caqabada noogu weyn ee hadda baashan lala dhaqaalaysan layahay ee loo kari layahay waa xagga cunadeeda iyo hoygeeda labadaba lama daawada bulshada hadda markay magaca macnaha ay iga dhigayaan hadda daraato markaan inta intaan ka qaaday aan geeyey beertayda fiina aan geeyey waa lee soo imaad waa lee soo daawasho tagay war cabdidooray bilaas awal ku dhihi jirnay bambana ahayd wixii hadda cabdidooray quman aad noqotay marka wax iga dhigayaan wax caay macnaha way igu liidayaan cabdidooray marka cabdidooredaas isaga eh ku ay leeyihiin marka aniga aniga advancement inay magacii tahan aniga u arkaa laakiin ayaka way igu liidayaan waxay iga dhigaan macnaha nin maaragtay ka baxsan ciddii xoolay dhaqaalaysanay iyo mashruucii dhaqaalaysanay shaqadiisii ka baxay ayaa ii arkaan anigana nin shaqa ku jira nahay magaca marka igu jira anina hawa isii qaysa kor baa magacii macnaha dareenkii kor uu sii kacayaa waxaa dhacday hadda meesha niyajab weyn badan way u keentay sababtoo ay tahay nin baa wuxuu igu yiri dariska aan xaafadii magaaladii aan meesha aan ku dhaqalaysan gurigii tiin ku dhaqalaysanayay waan rabay inaan beer duurka noqotay sababtoo ay tahay waxaa ligu waa ligu karaahsaday baashii goodka ay qodaysay meesha xaafadii fafaaqaysa markaan sii daayay reenjiga aan sii daayay aad baa liigu dhibsaday aad baa macnaha mid waafgaday dadka qaarkood waxaa nahay sun baa in loo dhigo in sun loo dhigo ayay gaartay macnaha sun in loo dhigo in baash laga jabiyo hal maalin ayaa toddoba iyo toban daqiiq oo weyn badan oo dowladda hore toddoba boqol sideed boqol aan siisan lahaa oo garbaha ka wada jaban oo lugaha ka jaban aan arkay hal maalin waan qabsatay bulshada ku dhaqan ismaamulka wajeer ayaa waxay ceeb u arkaan dhaqashada digaagta balse aabahani ayaa waxa warbaahinta istaa u sheegay in digaagtu ay ugu jirto isaga booska geela iyo lo'da hanti iyo xoolana waxaan iyaga ahayn uusan raacanin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer aad iyo aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan mucaawiye oo warkaasi noo soo diray haddaan intaasi uga gudubno shirkadda adeega korontada dalka ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in howlo dayactir awgood ay maanta ko- koronto la-aan ka jiri doonto xaafadaha qaar ka mid a ismaamulada nairobi iyo gaarisa xaafadaha ay korontola- ay korontada ka maqnaan doonto ama ay ka maqan tahayba waxaa ka mid ah ee islii gaar ahaan waddada koowaad iyo labaad lavington iyo qeybo ka mid ah xaafadda kawangware dhanka kale goobo ka tirsan ismaamulka gaarisa ayaa caqabadan la kulmi doono sida balambala iyo meelo ka mid ah dowla deegaanka tanariba ee gobolka xeebta gaar ahaan madhogo iyo bangal korontada ayaa meelahan ka maqnaan doonta ilaa iyo shanta galabnimo ee maanta sida laga soo xigtay shirkadda k p l c shacabka soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii iyo si guud ee nairobi ee lagu baaqay inay isku diiwaangeliyaan codbixinta iskuduwaha guddiga ganacsada ee xaafadda islii cumar axmed nuux ee warbaahinta star u sheegay in xafiiska majengo ay yaalaan in ka badan lix boqol iyo konton oo ah kaararka aqoonsiga ee lasoo saaray balse aan weli lasoo qaadan waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed een, ee xaafadda islii degan ama xaafadan ama khaasatan nairobi inay isdiiwaangelinta iyo qaadashada doorashada inay ka qayb galaan oo muddo saddex cisho ay ka dhiman tahay waa fursadii ugu dambeysay ee hadda labaad ee guddiga doorashadu ay usoo gudbiyaan shacabka marka muhiim waxaa ah inay qaataan kaarka codka codridida ee doorashada maxaa yeelay doorashadu waa xaqa dastuuriga ee qofka uu leeyahay annagana maadaama oo wadanka aan ka tirsana ama aan ku, aan ku jirno oo nairobi joogno inaan muujino nambarkeena iyo awoodeenna doorasho ee siyaasad ahaan in la muujiyo waa muhiim taas ayaa waxayna tusinaysaa oo adig qofka na siinaysa mudnaanta een, shacabku iyo jiritaanka bini aadamka uu le- leeyahay wadanka gudihiisa uu ku leeyahay taasaa muujinaysa marka ko waxaa nambarkii waan leenahay laakiin qaadashadii iyo ku iyo iyo ficilka ayaa lanoga baahan yahay qofku inuu markuu qaato uu doorashada rido markaasaa lala muujinaya oo lagu ogaanaya waxaad tahay iyo nambarkaad haysato iyo awooddaad leedahay markaasaa la ogaanaya marka in inay inaan inaan awoodeena isticmaalno oo nambarkeena isticmaalno oo doorashada ku isticmaalno ayaa muhiim ah oo kaarka la qaato waxaa kaloo uu sheegaya shacabka soomaaliyeed khaasatan dadka reer isli ama nairobiba dadka qaata idga ee dhalinyarada ah ee idga qaatay idyaal badan baa waxay yaalaan een, xafiiska idga laga goosta ee majengo yuu yaalaa waa ilaa lix boqol iyo konton kaar baa hadda taalo oon la qaadanin magacaantoodii hadda lanoo soo gudbiyey ee diiwaangelintoodii marka xafiiska ha tagaan xildhibaanka magacaantoodii halkaasuu yaalaa ha doontaan idga saddexdan cisho gudahoodna markuu qofku idga qaato haddana ka qaato kaarkii
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkana soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roobli wafdi hogaaminaya ayaa dalka soomaaliya dib ugu laabtay kadib socdaal afar cisho qaatay oo ay ku tageen dalka isu tag imaaraadka carabta ra-iisul wasaaraha oo intii uu joogay imaaraadka kulamo la yeeshay madaxda ugu sarreysa dalkaasi imaaraadka ayaa socdaalkiisa wuxuu ku qutamay horumarinta xiriirka iskaashiya ee soomaaliya imaaraadka fududaynta fiisooyinka ama dalkugalka ee adeegsanayaan ama loogu talagalay dadka soomaalidu ay ka mid tahay ee u safraya imaaraadka sidoo kale dhoofka xoolaha soomaalida ee loo iibgeeyo dalkaas imaaraadka gurmadka loo fidina dadka soomaalida abaaruhu ay saameeyeen iyo qodobo kale oo muhiim ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa la kulmay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan imaaraadka isagoo kala hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya maxkamadda gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa ee jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta ku dhawaaqday in wax dembi ah lagu waayay weriye cabdimaalig muuse coldon xukunka ayaa saaka maxkamadda soo saartay waxa uu ka dambeeyey kadib kiis muddo dheer soo socday qareenka u doodayey cabdimaalig muuse coldon oo lagu magacaabo jamaal mandela ayaa sheegay in cabdimaalig lagu soo eedeeyey shan fal dembiyeed balse maxkamaddu cadday inay ku waysay islamarkaana ay soo dhoweynayaan go-aanka maxkamadda una arkaan mid cadaaladda waxa uu qareenka warbaahinta faahfaahin ka siiyey go-aanka maxkamadda saaka maxkamadda gobolka maroodjeex waxay soo saartay cabdimaalig muuse coldoon oo ahayd saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyey ee dacwaddiisa aad iyo aad waxaan ugu faraxsannay dacwaddaasoo muddo soo socotay cabdimaalig waxaa la xidhay bishii siddeedaad ee labadii kun iyo koob iyo labaatanka dacwaddaasoo ilaa maalintaas soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambaystaa waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka boqol iyo labaiyo labaatan xeerka habka ciqaabta inay wax dembiye ku weyday islamarkaana ay xorriyaddii soo celisay runtii go'aankaasi waa go'aan cadaaladeed waa go'aan aanu soo dhoweynayno waa go'aan aanu in badan ka dhul sugaynay qof kasta oo ee, dacwadda cabdimaalig danaynayana saaka waxaanu u sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun caddaaladeed waxaana ku dhawaaqday dembiyadii loo haystay in lagu waayey cabdimaalig muuse cusdoon waxaa lagu soo eedeeyey shan eedood shantii eedoodba xafiiska xeeraanintu si waafaqsan qodobka boqoliyo toban boqoliyo saddex iyo lixdan heerka habka ciqaabta waa ay ku guuldaraysteen inay maxkamadda horteeda ka caddeeyaan inuu cabdimaalig galay oo uu dembiyadaasi ah, ay ku soo eedeeyeen wax caddayna maxkamadda way horkeeni kari waayeen runtii dhinacayaga waxyaabihii ay isu keenkeeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gebigiisa dhan kiliibkii u dambeeyey oo cabdimaalig muuse codon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku durayay tegitaankii uu madaxweynuhu tegey abaarso duritaankaasi cabdimaalig wax dembiya muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo keliya ayuu kusoo ururiyey tu- duritaankiisaasi oo ahaa yacni tegitaan uu mar madaxweynuhu tegey waxyaabaha uu cabdimaalig sheegayey ee, abaarso ee, amba dadku ku tuhumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariya aanay hayn oon ahayn waxay tusoy taabsiye ahayd waxyaaba macnawi ah waxaanu kiliibkaasi cabdimalik madaxweynaha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarsa waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga helo in eh, baadhis dheeriya iyo guddi baadhisada culuma ku jirto uun la diro taasina wax dembiya maaha de waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisi qaranka annaguna taasi waxaanu caddaynay inaan dembi hayn wax faldembiyadoo kalena cabdimaalig aanu gelin waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigaya qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeraalintu markiiba ay raacfaan qaatay oo uu ku dhawaaqay inay raacfaan qaateen isla markaana xorriyaddiisa aanu weli wada helin cabdimaalig ee uu sii xidhan yahay taasi sharciyan waa arrin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayey markaba inuu albaabka ka baxo ciddii kale dembi u haysataa raacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco
waa tahay codka qareenka u doodayey eh, cabdimaalig muuse coldoon cabdimaalig sheekh muuse coldoon haddaan intaasi uga gudubno balse xeer ilaalinta ayaa racfaan ka qaadatay go-aanka ee maxkamadda maanta gaartay cabdimaalig ayaa xabsiga kusii jiri doona tan iyo inta go-aan laga gaaraya racfaanka xeer ilaalinta booliska somalilan ayaa weriye ee coldoon xiray bishii sideedaad ee sanadkii hore waxaa ka mid ah eedeymaha loo soo jeeday inuu bartiisa facebooka ku faafiyey warar dacaayad iyo been abuur ah oo ka dhana iskuulka abaartu iyo jaamacadda barwaaqo ee magaalada hargeysa sidoo kale in dacaayad qaran dacaayad qaran dumisa uu fidiyey saddexna dacwadda kale ee lagu soo ogay waxay tahay cabdimaalig inuu cambaareeyey ummadda somalilan iyo qarannimadeeda weriye cabdimaalig sheekh muuse coldoon ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale loo xiray waxaana marar badan lagu xukumay xukuno kala duwan oo xabsi ah dhanka caalamka haddii aan u gudbo waxaa lagu soo waramayaa in saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey dalkii sutag imaaraadka carabta ay ka dhaceen weeraro gaaraya ilaa iyo afar oo qaar ka mid ah ay sheegatay kooxda xuutiyiinta ka soo horjeeda dowladda yemen imaaraadka ayaa qeybka isbahaysiga militari ee garab siinaya dowladda yemen ee la dagaalamaya kooxda tan iyo bishii saddexaad ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii weerarkii ugu dambeeyey halkaasi shalay ka dhacay waxaa sheegatay koox ee aan aad loo garanaynin hase haatee la sheego in saldhigeedu uu yahay dalka ciraaq ugu dambayntana waxaa lagu soo waramayaa in eh, madaxda eh, ku midoobay eh, dalladda dhaqaale ama jaaliyadda dhaqaale ee wadamada ee ku yaala galbeedka qaaradda africa ecowas maanta oo khamiis ah ay yeelanayaan kulan deg deg ah kulanka ay kaga arrinsanayaan afgembiyo dhowr ah oo dhowaan ka dhacay galbeedka qaaradda africa waxa uu kulanka ka dhacayaa magaalada akra ee dalka ghana wararka intaasi ku daraya in ilaa iyo hadda saddex ka mid ah dalalka halkaasi ku yaala ay afgembiyo ka dhaceen waxaana ugu dambeysay dalka burkina faso oo afar iyo labaatankii bishii janaayo ciidamada militariga ay dowladda ay afgembiyeen waxaa kasii horreeyey maali iyo sidoo kale dalka guinea wixii kusoo korro dib ayaad kala socon doontaan iminkana fariinta corona Wa- waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan iyadoo ay iska caddahay saamaynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari